hit barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca koob iyo soddonka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku sugan magaalada laasacaanood oo bilaabay dadaalo nabadeed oo ay ku rabaan in lagu soo afjaro colaadda ka oogan koonfurta gobolka sool waxaanu ka baxaynaa dhallinyaro aada u fara badan oo hadda aanu ku guda jirnaa annagoo dhallinyarta gobolka sool ah inaannu colaaddaa soo afjarno annagoo adeegsanayna calamo iyo caqligayaga
waxaa kalooad maqli doontaan dhallinyaro ku ganacsada waddooyinka booramo oo codsaday in loo helo suuq ay ku ganacsadaan dabcan dhegaystayaal inta aan barnaamijka duhurnimo ku guda jirno kaalmii heesaha ayaan ka marhnaan doonin heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
dalka maraykanka ayaa ku baaqay in xabad joojeen laga dhaqangeliyo waddanka yeman si gacan looga geysto dadaalka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku raadinayso xalkama dambays ah oo laga gaadho dagaalka muddada saddexda sannaha ka socday waddanka yeman xogayaha difaaca ee dalka maraykanka jim mattis oo xalay fiidkii ka hadlayay magaalada tom washington ayaa sheegay in xabad joojintu ay dhinacyada dagaalamaya u saamaxayso inay dib u kala fadhiistaan islamarkaana ay la kulmaan martin griffis oo ah ergeyga gaarka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee waddanka yeman waxaana uu intaasi ku raaciyey xogaya maantiis in ay taasi tahay dariiqa keliya ee arrinta lagu xallin karo waxyar kadib hadalkaasi maatisna waxaa isaguna war uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda waddanka maraykanka mike bombeyo taageero ugu muujiyey grafis oo ah ergeyga gaarka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo weliba dadaalada xabadda lagu joojinayo
diyaarad milatari oo siday saraakiil ayaa ku dhacday gobolka galbeedka dalka afghanistan ku yaala ee farax halkaasi oo ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof oo diyaaradda saarnaa afhayeenan u hadlay gobolka ayaa v o eda u sheegay in diyaaradan oo ahayd nooca qumaatiga ugu kaca ay soo dhacday wax yaroon kadib markii ay ka kacday degmada buuraleyda ee anardara naasir mehri ayaa sheegay in taliya ku-xigeenka ciidamada afghanistan ee galbeedka iyo madaxii golaha gobolka farax ay ka mid ahaayeen dadka dhintay wuxuu sheegay in cimilada oo xumay darteed ay diyaaraddu u soo dhacday kooxda taalibaan ayaa sheegatay in maleeshiyaadkoogu ay soo rideen diyaaradda oo ay lahaayeen ciidamada qaranka afghanistan ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada ururka taalibaan
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal duhur wacana wanaagsan ayaan idi leenahay meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna laascaanood qaar ka mid a dhallinyarada gobolka sool ayaa bilaabay ololo nabadeed oo ay ku doonayaan inay ku heshiiyaan beelo walaala ah ku dagaalamay koonfurta gobolkaasi sool warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim olol
dhalinyarada magaalada laascanood ayaa waxay su abaabuleen si kooxaa kuwaasoo ka hadlaya in dhibaatadan in laga hortago waxayna ii sheegeen inay doonayaan in bulshada lagu abaabulo sidii looga qayb qaadan lahaa nabadaas iyadoo laga kooban yahay qeybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada miski jaamac aadan waa guddoomiyaha ololaha dhallinyarada gobolka sool ay wadaan ee ku aadan sidii nabad waarta loogu heli lahaa deegaanada gobolka sool ee colaadu ay ka jirto gaar ahaan koonfurta gobolka sool ugu horeyn miski jaamac aadan ayaan weydiiyey qaabkay uga qayb qaadanayaan si looga hortagi lahaa colaadaasi dhallinyaraduna ay u abaabulan yihiin marka waxaan go-aan ka soo saarnay dhallinyarta gobolka sool inaan uga qayb qaadano qaybo fara badan anagoo kaashanayna dhallinyarta gobolka sool abwaanada macalimiinta ganacsatada culimada annagoo rabna inaanu ka duulno qabyaalada iyo colaadaha kasoo cusboonaaday koonfurta gobolka sool annagoo rabna inaanu goobaha colaadu ka socoto tagno oo ninka qoriga sita meesha uu joogo aanu ku abaarno meel kastoo barakac uu ku saameeyay dagaalkaasi tagno miskii waxyaabahaad adeegsanaysaan maxaa ka mid a maadaamaad dhalinyaro tihiin si colaadaasi loo joojiyo oo aad kaga qayb qaadanaysaan waxaanu isticmaalaynaa waxaanu ku baxaynaa dhalinyaro aada u fara badan oo hadda aanu ku guda jirnaa annagoo dhalinyarta gobolka sool ah inaanu colaadaas oo afjarno annagoo adeegsanayna calamo iyo caqligayaga iyo maxaa sheegay inaanu guud ahaan dhalinyarada idin dhegaysanaysa maxaad ugu baaqaysa maadaama la sheegaya in dhalinyarada ay qeyb ka yihiin dagaaladan dhacaya waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada meel kastay joogto waa yeel waxba ma qaban karo waa maskax sii socota waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada meel kastay joogaan inay fadhiga ka kacaan oo ilaahay ka cabsadaan colaadaha inay nagala qayb qaataan qabyaalada in laga tago in xagga diinta loo dhaqaaqo oo colaada waxa lagu damin karaa waxa weya qofka hadduu wax fahmo oo diinta islaamka uu ku dhaqaaqo inuu wax walba naftiisa wax walba ka bedeli karo cabdicasiis cali aar oo ka mid a dhalinyarada iyagu dadaalka ku jirta ayaanu waxaanu wax ka weydiinay siyaabaha ay dhallinyarada u abaabulayaan iyo doorka ay ka rabaan in dhallinyarada gobolka sool iyo guud ahaan kuwa deegaanada soomaalida jooga inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa isku horimaadada iyo colaadaha beelaha ka dhexdhaca waa saamayn runtii qof kasta oo caqli leh maskaxdiisa ku jirta oo saamaysay maalkiisa iyo maskaxdiisaba waxaanu diyaar u nahay haddii aan nahay dhallinyarada gobolka sool in aanu u kacno oo u diyaar garowno sidaan wax uga qaba lahayn runtii maanta ma lihin inaan dirno baaq inaan idhaahno waxaan gelanaa nabadayn laakiin waxaan u baahanahay sidaan isku garabtaagi lahayn uga qayb qaado lahayn dadka barakacay iyo dhibaatada dhacday iyo saamayntan ugu yeeratay inagoo isku duuban dhammaan dhallinyarada gobolka sool hadday tahay abwaaniin hadday tahay suxufiyiin hadday tahay ganacsato hadday tahay jaamdhallinyarada jaamacadaha kuwa iskuulka dhammaan waxaan ugu baaqanaa in aynu u kacno sidii dalkeena aynu wax ugu qaba lahayn bal ka warraa cabdicasiis sidaad u abaabulan tihiin iyo qaabka aada doonaysaan inay dhallinyaradu idinkala qayb qaataan sidii loogu hortegi lahaa colaadan sida weyn saameynta ugu yeelatay deegaanada gobolka sool dadka soomaaliyeedna ay si weyn uga hadlayaan culayska colaadaasi leedahay iyo khasaaraha ka dhashay dhallinyaro ka kooban heer jaamacadeed heer dugsi iyo xagga diiniga maxadada markaan idhaahdo iyo dhammaan dhallinyarada gobolka sool oo si toosa ugu kacday goob kasta oo dhallinyara joogtana ay u diyaargarooday sida wax uga qaba lahaayeen iyo waxgaradkooda iyagoo kaashanaya sidoo kale ololahan lagaga hortegayo colaada ka cusboonaatay gobolka sool ayaa waxaa qayb ka ah abwaanada gaar ahaan kuwa dhallinyarada ah kuwaasoo ka hadlaya qaybta maansooyinka iyo gabayada iyagoona bulshada u sheegaya dhibaatada ay iska leedahay colaadu abwaan cumar ismaaciil dige sidaad ka dhawaajisay ee runta ah in dhibaatada halkaa ka dhacday iyo mucjisada halkaa ka dhacday waxay noqotay mid tiiraanyo iyo saameynba ku leh bulsho weynta afka soomaaliga ku hadasha ama islaamka ah gaar ahaan inta u dhoweeya aanu nago ka mid nahay waxaana doonaynaa in aanu garbaha isqabsanno colaada loo baajin lahaa loona afjari lahaa in muddada dheer soo noqnoqotay waxaan ugu baaqayaa dhammaan hal abuurku inay kacaan hibadii uu ilaahay siiyey oo ahayd in ay ummadda afkooda ku gaadhsiiyaan wixii wanaagsan inay u kacaan inay fuliyaan in ay u duceeyaan maadaama ay ka mid yihiin waaxaha sida fiican wax looga aqbalo ilaahay ku aqbalo iyaga iyo culimmaduba si fiican halkaa mashaqada ummadda ka dhacday ay ugu duceeyaan dhallinyaradan ayaa waxay sheegeen inay sii wadayaan ololaha lagaga hortegayo colaada ka jirta deegaanka dhume ee koonfurta gobolka sool taasoo saameyn ku yeelatay guud ahaan gobolka sool baaqiyo kala duwanna laga soo diraya deegaanada soomaalidu ay degto cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a ganacsatada waratada ah ee alaabaha ku iibiya waddooyinka magaalada boorama ayaa codsaday in loo sameeyo suuq ay ku ganacsadaan dadkan ayaa u badan dhallinyaro la ganacsiye yaryar sida uu warbixintan ku eegayo haashim sheekh cumar good
dadka qaar ku ganacsada jidadka suuqyada magaalada boorama ayaa ka hadlay sida ay u arkaan goobaha ay wax ku gadaan oo ah jidadkii loogu talagalay marista gaadiidka kala duwan ee ka adeegta xaafadaha magaalada haddaba qaar ka mid a ganacsatada goobahaasi khatarta badan ku ganacsada ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a inay u baahan yihiin suuqyo ay ku gadaan badeecadahooda oo ay u samaysay dowladda hoose ee degmada boorama magacayga waxaa laydhaa luule cabdilaahi waxaa soo saartay nin walba dan baa soo saartay qofna ma soo baxeen marka waxa weeyaan walaal intaa yaree maxaa haydee kolaygu dhacaya inaa dadka walaaltinimo iyo wanaag loo falo oo la daayo ayaa qurux badnayd waana sarimadii horteedu dee sarimadii hilibka iyo xawaashkuna ma gala guuri karayaan markaa baabuurtuna way u baahan tahay wadadeedii weeyaan laakiin dan baa dadka soo saartay dantaa soo saartay inaa lala lagu caawiyo unbaa qurux badnay dee maxaa ma jirto inaadeen meel kaloo bannaano lagu iibiyaa ma jirto midda labaadna dee hilibkii iyo xawaashkiina ma kala dheeraan karayaan ma kala maarmi karayaan sida ahaan unbaa annaka meesha dadka waddada keentay oo dhigtay meel kaloo bannaanoo dee la galaana ma jirto haye waa la wada buuxiye dhulkii kaloo dhamma waxaa sababay dhul dawladi leedahay ma jirto waa dhul dadweyne uun dadweynaha dhulka iskaleh waxay dawladi leedahay ma arag aroor walbana waxaa yidhaahdaa dawladdaa leh waa dhul dawladeed waa dariiq ha laga kaco meelay dawladdu leedahay hadday jirto ha nagaysade dee ma bannaan arag meel dawladileedoo la nagaynayo aroor walbana ka calnugun meel ay leedahay dawladdu in la nageeyo haddayna dawladdu boosna ahayn anagu dariiq annaga iskaleh cashuur baa laga qaadaa oo maalin kasta dawladda hoose halkan waa dekedeedii ay u soo shaqo tegaysay ee cashuurta dadka ka qaadaysay cashuurta la qaadayo wax dadka lagu soo celiyaa ma jiro ama maogtahay mustaqbaloo dadkaa oo loo hayo broject balaan mustaqbal ma jiro ee qof kastaba cashuurtaasunbaa laga qaadayaa marka maarka waxaan sheegaynaa inuu dadkan dariiqa ka kiciyo uu dadkan loo sameeyo meel ay ku ganacsadaan waayo cashuurta u badan ee dawladda hoose ku xirootaa dee waxa weeyaan two hours ama laba saacadood halkaa fadhinaya dadka laga qaaday moogtahay waxaa la hordegayana waa xaafad hortog oo bilaacadda lagu daadinaya oo iskugi lagu daadinaya oo hadday doonta handidaa dadka u dheer tahay yaa oo markas dad doonoo la gujinaya oo ifan dariiqa dawlahaba hadday doonaa dad lacag lagaga qaadaya marka maayarka waxaanu sheegaynaa inuu arrintaas si degdega dee wax looga qabto oo dadkan meel ay fadhiistaan oy ku ganacsadaan loo sameeyo ama in laga daayo kunkan shilin cashuurta maalin kasta beerley laga qaadayo de in laga daayo iyo in dadka meelay ku ganacsadaan loo sameeyo labadaa waxba kama dhexeeyaan dabcan dee duruufaa keentay oo dariiqa dhexdeed baan ku ganacsanaya laakiin hadduu moogta sayrimad la sareemeeyo oo dukaana laga saaro oo bakhaara laga saaro dawladdu leedahay dee kiradina waanu bixinayna waanu ku ganacsanaynaana waxanan kaga badbaadaynaa cadceeddii iyo dhaskii iyo moogta gaadhigiina waan kaga badbaadaynaa moogtahay taayirkii baabuurka waxaad arkaysaa boqolaal malaayiin hooyaa oo imka dariiqa dhexdeedii fadhiya oo dariiq dawli oo bartankiiyo moogta taayirkii baabuurka la fadhiya moogtahay oo meel ay fadhiistaana ma jirto taas baanu ka cabanaynaa golaha deegaanka waxaan u dooranay wixii degmada moogtahay ka jirtaa dalooloon inay buuxiyaan waxaa waxaan u malaya nin kastaba shakhsiyan buu shaqa tegay meesha ee nin dadkan moogtahay dan kale ma jirto moogtahay ee qof kastaaba jeefkiisa unbuu shaqa tegey waxaan halkaa fadhiya waxaan malaynaya anu tiri years baan fadhiya saddex sana halkaa fadhiya saddexdaas sano hal xildhibaan ama maayir socdoo leh dadkan sariimad baanu u samaynaynaa halkaasaad ku ganacsanaysaan dee weli manaan arag
annagoo dariiq dhexdii fadhinaa oo girgira iyo wax walba ku iibinaa oon iskadeedanahay dalkayaga waxaan ka rabnaa wax wanaagsan iyo meel fiican oo takhliya ayaan ka rabnaa annagu dadkaas iska danyartaa baan ahay dee magaalada maxay ahaydee daryeel midna toonan kuma qalmo meelaan fadhiisano kama helno dariiqaasaan fadhinaan xabadda girgiraha ku iibiyaa aniga haddaan ahay ubax maxamed faarax oofle baa la yidhaahdaa anigoo dalkayga doonaya meel wanaagsan iyo dee waxaan gargarayaasha dadka u qaabilsan ee takliga lagu karnayo ayaan ahay meel fiicanoo fadhiistiiyo meel toona malihii maxay ahayde in kolna baabuurku saa ii jiidhaa kolna maxay ahayde aan la kadeedanahay wax takliyo maxay ahayde dee wax ku soo celina waddankayga kuma qabno si wanaagsan in wax naloo taro oo naloo qabto oo dadkayga nala caawiyo xaafadaha girgiraha iyo xaafadaha shabaga ayaan aroortii dariiqa ku iibinaa in maxay ahayde si fiican naloo qabtaan doonaynaa hadda dowladda tahay xabadaa gargarahan taxsiitana meelaan fadhiisana ma lihiin meel kaleon ku shaqaysana dadka laga tiranaya yar tumaalladaanu nahay wax fiican birmaal ayaanu nahay qaybta birmaal baan ka soo jeednaa markaa takli ma lihiin meelaan noologu soo hagaaga ma lihiin markaa meel hagaagsan oo suuqa dariiqaa baan fadhinaa in naloo taro oo naloo hagaajiyo ayaan dowladdeeda somalilan ka rabnaa ganacsatada yaryarkaa oo aan haysan goobo ay badeecadaha ku iibiyaan ayaa marba marka ka dambaysa kusoo kordhayaan dhallinyarada kusoo biiraysa ganacsiga jidadka badeecadaha ku iibiya inkastoo maamulka dowladda hoose gaar ahaan guddoomiyaha golaha deegaanka iyo degmada boorama saleebaan xasan xaddi amar ku bixiyey in wixii bishan ka dambeeya aan loo ogolaan doonin inay jidadka ku gadaan badeecadaha ay iibinayaan haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayga haashim sheekh cumar good haatanna aynu dhinacii kaalmaajo leecno waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta guulatimba iyo weliba kiin jaamac iyo heestii aawada
ayuu ku abaarsadee awada ayaan ululriimayaa naafta ku hidman adadma calood baxee alaykii hurdada aniguba malado admadoon baxee ayuu ku abaarsadee awada ayaan ululriimayaa
naafta ku hidman adadma calood baxee alaykii hurdada aniguba malado awada aniguba malado admadoon baxee asturnahaanta iyo dhaqaniya aslub eleeyahoy eliyaaluha adniguba layaabo samidaade eleeyahoy eliyaaluha aynaqoynoy eliyaaluha sunnahaanta iyo dhaqaniya aslub eleeyahoy eliyaaluha adniguba layaabur samidaade eleeyahoy eliyaaluha aynaqoynoy eliyaaluha kuwa buro jacaylka ku idlaaday dhuguro
ogadayda adiga ku abuuro jacaylka ku idlaade ogo
ogadayda adiga kuwa buro jacaylka ku idlaaday dhuguro
ogadayda adiga ku abuuro jacaylka ku idlaade ogo
ina yahay jacaylkan ugbaaday ah sida ubax sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uoodo axdigana adkeeyo ilaali caqaligu hordaaga uoodo axdigana adkeeyo ilaali inayahow jacaylkanu bahaday sida ubax sida ubax iftiima iftiimay caqaliyo ardaaba huroodo axdigana adkeeyo ilaali caqaliyo ardaaba huroodo axdigana adkeeyo ilaali ayna yahay jacaylkanu baaday sida ubax sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uoodo axdigana adkeeyo ilaali caqaligu hordaaga uoodo axdigana adkeeyo ilaali yahay jacaylku mudbaday Ah, sida ubax sida ubaxa bidhaamu bidhaamay caqaliyo
heeskaasi aawada iyo cododka fanaaniinta guuladimba iyo kiin jaamac ayaan intaas ku dhaafinay halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaana idinla socodsiinayaa maxamuud mascade oo ku sugan magaalada minneabolis iyo anigoo ah nuur xasanuur oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee washington mascadde haddii aan ku horeyno real madrid baryahan xaalkeedu ma wanaagsanayn tababarihii ayay ceyriyeen ee laacib hore uga ciyaari jirayna waxa ay ka dhigeen tababaro cusub ee kulanka caawa santiago solari muxuu soo kordhin karaa maxaa- muxuu filan karaa aad iyo aad dabcan waxau haystaa solari fursadii ugu wanaagsanayd oo uu markaa kooxda iyo eh, taageerayaashaba uu niyadooda kor ugu soo qaadi lahaa waayo eh, waxa ay la ciyaarayaan eh, koox heerka saddexaad ee waddankaasi ka jirta oo la yidhaahdo eh, malila kooxdan dabcan waxa ay ku kulmayaan koobka la yidhaahdo copa del rey oo ah koob oo waddankaasi spain aada looga qiimeeyo Eh, macalinkuna dabcan isaga oo shalay iyo xalayba warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in ay fursadani tahay fursad aad muhiim ugu ah kooxda iyo taageerayaashaba isla markaasina uu kaga baahan yahay ciyaartoydu inkastoo ay qalbi jabsan yihiin haddana in loo baahan yahay in ay eh, isbeddel sameeyaan oo ay wixii lagu yaqaanay kooxda ay dib garoomada ugu soo celiyaan marka waxay u eg tahay dabcan eh, solari inkastoo jid adag uu sugayo in eh, kulanka caawa dhacaya uu yahay fursaddii ugu wanaagsanayd ee kooxdu ku badin lahayd ee islamarkaasina niyadda ay ku dhisan lahayd laakiin haddii kulanka ay dhacdo in real madrid laga badiyo eh, waxaa dhici doonta dabcan in kooxdan eh, dhibaatadu ay macalin iyo inantaa ka weyn tahay waaya waxaad tiri dhibaatada waxaa dhici karta haddii laga badiyo in macalin iyo ciyaartooyba ay ka weynaan doonto xaggee laga heystaa real madrid Eh, dabcan eh, real madrid eh, haddaad xasuusato markii uu joogay sanadiin zidane eh, isaga laftiisa ayaa qarka u saarnaa in shaqada uu waayo waayo eh, champions league ay ku guulaysteen marka laga yimaado horyaalka waddankaasi eh, guuldarrooyin fara badan ayay kooxdu la kulmaysay islamarkaasina eh, riyaashii la yaqaana ma ahayn marar ayaa jirta warbaahintu ay ishadal hayeen in zidane shaqadiisa uu weynayo laakiin waxyaabaha uu zidane eh, shaqada uu iskaga casilay ugana yaabsaday eh, maamulka kooxda real madrid waxay isagoo dareensanaa in ciyaartoydiisa hoosu dhac fara badan uu ku yimid waan ogtaho eh, nuurow marka ciyaartoydu ay muddo isla joogaan guulo fara badan ay ku guulaystaan ma jirto eh, wax ciyaartoyda eh, dhiirigeliya oo ay samayn karaan waayo wax ka wanaagsan heerka kooxda ay gaartay oo la gaari kara ma jirto saddex sano oo isku xigta inuu horyaalka dunida ugu qiimaha badan ee champions league ay ku guulaystaan eh, wax ka wanaagsan oo kooxdu ay dhaafi karto ma laha dabcan marka eh, kooxdu eh, ronaldo ka tegay zidane baa ka tegay eh, waxay u baahnaan doontaa january eh, marka la gaaro in ciyaartooy kale la keeno ama isku dhaf kooxda dhexdeeda lagu sameeyo haddii taa la helo bedel wuu imaan karaa laakiin sida hadda ay kooxdu tahay way adag tahay in ay kusoo macalin cusub laabtaan wax kale kusoo sidii hore waayahay Ee, dhinaca talyaaniga hal kulan ayaa dhici doona oo milan ayaa la ciyaari doonta genoa kulan hore u baaqday maxaa laga filan karaa ee, kulankaas Eh, kulankaas dabcan waa kulan adag oo labada kooxoodba ay dabcan soo bandhigi doonaan eh, ciyaar aada u adag Eh, waxaa xusid mudan sida aad sheegtay eh, kulankani inuu ahaa kulan u harsanaa ee kooxda eh, AC Milan oo oo dabcan eh, AC Milan waxa ay doonaysaa inay kulankan badiso waxyaabaha dhiirigelinaya AC Milan inay badisana waxaa ka mid ah haddii ay kulankan badiso kalinta toddob- toddobaad ayay hadda ku jirtaa oo shan iyo toban dhibcood bay leedahay saddexdaa dhibcood waxay ka dhigaysaa siddeed iyo toban dhibcood Eh, lazia oo kaalinta afraad ku jirta gool tiriska hal hal bay leedahay halka kooxda milanna ay shan dhibcood eh, shan gool leedahay marka waxay si otomaatig u gelaysaa eh, kaalinta kooxda lazio waxayna markii ugu horreysay in muddo ah ay si milan fadhin doontaa kaalinta afraad ee horyaalka ee kala sarraynta waddanka talyaaniga oo haddii marka ay halkaa ku dhammaysato ay suuro gelin karto sanadka dambe in ciyaaraha champions league uu soo baxda marka macalinka gatuso oo maalmahan toosh uu ku daarnaa ayaad moodaa kooxaha kale ee sambadoria iyo roma iyo inay fursad siiyeen uu kor ku soo maro marka eh, dabcan waa kulan adag caawa laakiin AC Milan maadaama ay gurigeeda ku ciyaarayso fursad wanaagsan bay haysataa oo ku badin karta waa tahay waa mahadsantahay mascade dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascade iyo nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aynu kaga soo gudubnay intaasi xubintii ciyaaraha oo si wada jira ay isula falanqaynayeen wariyaasheeda nuur bukhaari iyo weliba maxamuud mascade bal intayna gabagabada idaacadda iyo weliba dhinacii kaalmaha heesaa dib u jalleeceen aan xuseen barre ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah mahadsanid maraykanka ayaa ku baaqay in xabad joojin laga dhaqangeliyo dalka yemen si gacan looga geysto dadaalka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku raadinayso xal kama dambays ah oo laga gaadho dagaalka muddada saddexda sana ah ka socday dalka yemen xogayaha difaaca dalka maraykanka jim mattis oo xalay fiidkii ka hadlay magaalada tan washington ayaa sheegay in xabad joojintu ay dhinacyada dagaalamaya u saamaxayso in ay dib u kala fadhiistaan islamarkaana ay la kulmaan martin griffith oo ah ergeyga gaarka ah ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaana uu intaasi raaciyey xogayaha mattis in ay taasi tahay dariiqa keliya ee arrintan lagu xarin karo waxyar kadib hadalka mattisna waxaa isaguna war soo saaray ku taageeray griffith oo ah ergeyga gaarka ah jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo weliba dadaalka xabadda lagu joojinayo diyaarad militari oo sideed saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka dalka afghanistan ku yaala ee farax halkaasi oo ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof oo diyaaradda saarna afhayeenka gobolka oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in diyaaradan oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday wax yarun kadib markii ay ka duushay degmada buuraleyda ah ee anardara afhayeenkan oo lagu magacaabo naasir mehri ayaa sheegay in tali ku-xigeenkii ciidamada afghanistan ee galbeedka iyo madaxii golaha gobolka farax ay ka mid ahaayeen dadka shilkaasi ku dhintay waxa uu sheegay in cimilada oo xumay darteed ay usoo dhacday diyaaradda laakiin kooxda taalibaan ayaa iyadu sheegatay in maleeshiyaadkoodu ay soo rideen diyaaraddan oo ay sheegeen inay lahaayeen ciidamada qaranka afghanistan ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta seegasada taalibaan wagaag xuseen aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waa haatanna waxaa idinku soo maqan codka fanaanka xasan samatar iyo weliba markaan daada jiray shan iyo toban
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay bookhayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay bookhayga markaanu saan tegey
caashaqan muddo badan muddo badani daashaday riyada taandoonisteedii hurdada deris kula ahaan jira waa codka fanaanka xasan samatar dhegaystayaal heestaasaana gebagabo idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigo cabdixakiin sharwaca iyo weliba xuseen barre oo si wada jira halkan idaacaddaydii ka soo tebinaya iyo weliba guud ahaan bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo
adiga taal